إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada waajid ku gaaray madaafiic habeen hore lagu garaacay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala gobolada shabeellada hoose iyo baay ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho dagaal beeleed khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh oo wajahayo culays uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kala qiray in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad usoo labakaclaynayaan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dab la qabadsiiyey xarumo ganacsi oo ay dad soomaaliya ku leeyihiin dalka koonfur afrika xaflad ay mas-uuliyiin ka qayb galeen oo lagu shaacinayay natiijada tartanka aqrinta dhiganayaasha ayaa ka dhacday magaalada jilib ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada waajid ku gaaray madaafiic habeen hore lagu garaacay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore tiro madaafiica ku garaacay ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool waxaana hadda soo baxaya tafaasiil ku saabsan khasaaraha kasoo gaaray ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya ayaa ku naf waayey duqeymaha lagula beegsaday degmada waajid halka sidoo kale ay laba kale ku dhaawacmeen meydadka ciidamada ethoobiyaanka ah iyo kuwa dhaawaca ah ayaa waxaa degmada waajid ka qaaday diyaarad helikobtar ah oo laga leeyahay waddanka ethoobiya sidoo kale teendhooyin iyo dhismayaal ay ka dhex samaysteen xerada ciidamada ethoobiyaanka ay ku sugnaayeen ayaa gubtay kuwaas oo ay ugu keedsanaayeen agabyo kala duwan dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weeraro ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada janaale saldhigga ciidamada shisheeye ee uganda ay ku leeyihiin degmada janaale ayaa waxaa lagu qaaday weerar culus oo kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale askarta dowladda federaalka ee ciidamada shisheeye kula sugan degmada janaale ayaa lagu weeraray fariisinkooda welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la-eg yahay dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weerar ku qaadeen fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa iskahorimaad dhexmartay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka iskahorimaadka ayaa ka dhacay isgooska tarabuunka ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka rayidka ah dagaalka ayaa yimid ka gadaal markii mid ka mid a ciidamada dharcadka ee dowladda federaalka iyo askar joogtay jagboontii lagu baado gaadiidka shacabka isagoona baskoolad ula soo baxay askarta ayaa isku dayay inay ka qaadaan baskooladda uu watay balse waxaa goobta ka dhacay diriir aan waxba la iskula harin inta la xaqiijiyey waxaa goobta ku dhintay laba ruux oo midkood uu yahay wiil shan iyo toban sano jir ah iyo mid ka waanle oo ku sugna goobtiisa ganacsi waxaa intaa dheer dhimashada dhaawaca toddoba kale oo garaaba kuwaas oo loo qaaday cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho waxaana marba marka xigta la filan karaa inuu khasaaraha intaa uu ka badan karo goobjoogayaal ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan isgooska tarabuunka xilligii dirirta dhacaysa ee la hadlay warbaahinta iyagoona ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen aniga waxaa wax u dhaceen ciidan dowladda ka wada tirsan kuwa booliska iyo kuwa dharcadaha tarabuunka isku xabadeeyey dagaalku wuxuu ka dhashay nin dharcada oo la garan waayey ayaa meeshii bastooladu la soo baxay kadib ciidankii booliska ahay oo meesha joogay kulandhega iyo bastooladii kadib isfisaasayntii yaa bilaabatay dadka geeriyooday waa dad ganacsi goobihii lagu dagaalamay ganacsi ku lahaay nin maskiin oo hilib gadayay waa ku dhintay cunug yar oo lixiyo toban jir shan iyo toban jir meelahaas oo asna laayimiga godi isdhahayay waa ku dhintay isrisaasayntu muddo shan daqiiqa camal ay socotay muddo shan daqiiqa camala toosay xabadda u socotay ma garan marka cid soo kala dhex gashay iyo cid kala celiday iyadoon la arag xabaddii si iskeeda u istaagto waa kala carareen le waxa waxa u dhaceen ciidan dawladda ka wada tirsan kuwa boolisa iyo kuwa dharcadaha tarabuunka isku xabadeeyey khasaaro baahsanaa meesha ka dhacay laba qofood oo shacaba waa ku dhinteen waxaa meesha ku dagaalamana ciidan dowladda ka wada tirsan ay ahaayeen oo tirboontiga isla joogay dharcad iyo boolis ah
ciidamada isku dhafka ah ee dowladda federaalk ayaa had iyo jeer dhibaato ku haya bulshada ku nool magaalada muqdisho iyagoona fura mararka qaar rasaas indhan la-aan ah oo la hubinayo dadka rayidka iyo gaadiidka ay saaran yihiin waxaa intaa u dheer dhacayo baada dadka kuwaasoo bulshada ka furta waxyaabaha ay sitaan sida teleefanada iyo waxyaabo kale dagaal beeleed khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose wuxuu ahaa dagaalka mid xoogan kaasoo ka dhacay gudaha magaalada qoryooley kaasoo dhexmaray maleeshiya beeleedyo sida ay wararku sheegayaan waxaa jira khasaare xoogan oo ka dhashay weerarkaasi iyadoona ay saameysay isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga sida la sheegay wararka kasoo baxaya dagaal beeleedkan ayaa sheegaya in ilaa saddex ruux ay ku dhinteen islamarkaan uu jira dhaawacyo badan dagaal beeleedkan ka qarxay degmada qoryooley ayaa loo aaneynayaa inuu ka bilowday dilal aanooyin qabiil ah ka dhacay gudaha degmada xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay in xasan sheikh oo wajahayo culays uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isaga oo dhanka kala qiray in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aada usoo labakaclaynayaan cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya xaadulo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee markii xasan sheekh la doortay sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo afjarayaan ayaa meel fagaaraha ka jeediyey hadal quus ah wuxuu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay laba kacleeyeen isagoo tusaale usoo qaatay inay ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta deegaano iyo wadooyin istaraatiiji ah oo ay dowladda federaalka sheegtay inay ciidamadoodu haystaan sidoo kale xaadoole ayaa ku nuxnuxsaday in xasan sheekh uu wajahayo culeyso uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
madaxweynaha waxaa saaran marka wax badanaa laga heli lahaa culeyskaas shabaabka isuga naftigiisa saaran naftigayna yaana dhihin waxaan kuma jiri gofkayna waa kan isgoysa gololey iyo xawaadley iyo shallow iyo dhagaxu bay joogaan waxay joogaan balcad afkeeda kullanka haddaa dhaafto igaartu waa lagu dilaa shala muruudda xasugulyaa laga soo raacdiyey beentay miya cadowgaas ma dheeryahay waxaa aada isku soo taraya qayladdaanta iyo qaraalka dowladda federaalka ka soo baxaya ee ku aadan jabka ay kala kulmeen dagaalada iyagoo haatan quus muujinaya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dab la qabadsiiyey xarumo ganacsi oo dad soomaaliya ku leeyihiin dalka koonfur afrika faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar wararkayna ka soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka dhacday dhacdo naxdin badan oo lagu gubay ganacsato soomaali ah oo ka shaqaysata dalkaasi koonfur afrika xilliga falka gubidda uu dhacayay ayaa ganacsatadani waxa ay ku sugnaayeen goobtooda ganacsi sida ay tilmaamayaan dad goobjoogayaal ahaa waxaana inta la xaqiijiyay dhacdada naxdinta leh ku geeriyooday hal ruux oo ka mid ah ganacsatada soomaalida halka ay ku dhaawacmeen laba kale ma ahan markii ugu horreysay ee dalkaasi laga soo calaamadayo dhibaatooyinka soomaalida qaxootiga ku ah waddankaasi ku haysata balse marar kala duwan dalkani ayaa waxaa lagu dilay shakhsiyaad iyo ganacsato soomaali ah kuwaas oo la dilay xilli ay ku sugnaayeen goobahooda ganacsiga iyadoona cidda u geysanaysa dhibaatooyinkan ka dhanka ah soomaalida ay tahay burcada koonfur afrikaan ah waxaana dhacdadan ganacsatadan lagu gubay ay qayb ka noqonaysaa ugaarsiga lagu hayo soomaalida dalkaasi qaxootiga ku ah islamarkaana uga imaanaya burcadda koonfur afrikaanka ah oo si gaar ah u bartilmaamaysanaya ganacsatada soomaalida ah ee ku sugan waddankaasi iyadoona dowladda koonfur afrika aysan wax tilaabaaha ka qaadin burcadan dhibaateynta ku haysa ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi xaflad ay mas-uuliyiin kasoo qaybgaleen laguna shaacinayay natiijada tartanka ah akhrinta dhiganayaasha ah ayaa ka dhacday magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culimo odayaal dhaqameedyo xirfadlayaal iyo aqoon-yahano dhammaan dadka kasoo qayb galay ayaa jeediyey kelimado bogaadin ah oo ay ku dhiirigelinayeen in wilaayaadka lagu qabto tartan ku saabsan akhrinta kutubta ama dhiganayaasha ka hor intaan la shaacin natiijada waxay marti sharaftu qaateen kelimaad ay ku cabirayeen dareenkooda kuna soo gudbinayeen aqoon iyo talooyin waxaana ka mid ah doctor xanafi cabdi sheekh aadam waxaan leenahay markii muslimiinta ay wax akhrin jireen saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabici taabiciintii caalamka oo dhan ayaa qabsaday ayaa hogaami jiray waxay ku hogaaminayeen waa aqoon islaami ahayd caalamka aqoon kale kama jirin heer waxaa la gaaray aqoonta oo dhan loo raadsan jira caalam islaami waxay ku gaareen muslimiintaas oo taariikhdaas dahabiga u keentay waa wax akhrinta iyo cilmiga iyo taqwada ilaahi subxana wa tacaala ilaa aan cilmiga iyo wax akhrinta aan ku noqonno xooga saarnane guul iyo horumar lama gaarayo lama gaarayo sheekh cumar xayaakallah wuxuu ka mid ahaa culimmadii kasoo qayb gashay munaasabadda wuxuuna sheegay in akhrintu tahay dariiqa keliya ee horumarka lagu gaaro isagoo xusay markii in badan oo ka mid ah ummadda ay ka tageen akhriska in maanta yuhuuddu ay ka faa'iidaysatay ayadoo dhinaca xun u isticmaalaysa nimankan sahaayilada yuhuudda ah ee caalamka dhan maanta majaladiisa dhinacay doonaan u leexinayaan reer yurubka aalay ka dhigteen xataa caqiiday uga dhigeen maanta in reer yurubka ay difaacaan nimanka yidhaa jiritaanka yahuudda waa shay caqiido waxay ka dhaadhiceen naxnu abnaa'u ullahi wa axibaahu haddaydaanna garab istaagin dowladnimadu khadka ka baxaysaa nimankan adduunka maxay ku qabsadeen bilmudaalaca qof kastoo sahyuuni ah waxaa lagu laasimiyey fii kulli arbaca waishriin saaca amaaniya saacaatin lilmuaalaca waxaan maanta caalamka ay bajalor iyo mastareed iyo doctori iyo b h d ley ayaga agtooda qashin bay la tahay waxba umaah mana u tirsa ayagaa sameeyey wamaca daalika kuma camalfalaan kadib hadallo bogaadin ah oo laga jeediyey xafladda waxay guddigii tartanka soo bandhigeen natiijada iyo sida tartamayaashu kaalimaha u kala galeen siddeed qof ayaa ku tartantay akhrinta dhiganayaasha kuwaasoo ka kooban wiilal iyo gabdho ustaad abu xamsa oo ka mid ahaa guddiga ayaa munaasabadda kaga dhawaaqay natiijada si guud shan arday ayaa waxay ku guulaysteen kaalmaha sadda aynu tilmaannay ama shan aqoon-yahan qaabka marka la fiiriyo kitaabbada ay u soo bandhigeen una soo khulaaseeyeen una soo jeediyeen dhinaca wiilasha waxaa kaalinta koowaad ku guulaystay cadnaan dhinaca gabdhahana khawla kaalinta labaad dhinaca wiilasha waxaa ku guulaystay cabdilxay dhinaca gabdhahana filistiin kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay si guudba ardayga gabadha ee lagu magacaabo caliyaa intaasi kadib waxaa ardayda la guddoonsiiyey hadiyado ay ciidda uga faa'iidaystaan waxayna aad ugu faraxsanaayeen inay heleen fursad ay ku soo bandhigaan dadaalkooda iyo xirfadooda dhanka akhriska gunaanadkii xafladda waxaa hadal dardaaran iyo dhiirigelin u badan jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isagu taabageliyey tartanka islamarkaana bixiyey hadiyadihiisa sheykha ayaa sheegay in tartankan uu dhalay faa'iidooyin badan waxaa markaa kulankan laga faa'iiday faa'iido aada u fara badan waxaa ka mid a dadka wax soo bandhigay ee ardada ama aqoon-yahanada wakhtigooda kutubadii ay baxsiga ku sameeyeen faa'iido badan iyo horta ka heleen oo cilmiyaa uga kordhay waxaa kaloo laga faa'iideey dadka dhegaysanayay laftirkooda kutubada cilmigu ku jiray barteen oo waxbay dhegaysteen kitaab hebel intaasoo culuuma laga diyaariyey annagu qudheen marka waxaan ogaanay kitaabkan intaasoo cilmi xambaarsay oo ku jira waa faa'iido kaleo labaad faa'iidada saddexaad idaacadda alfurqaan lafteeda sumcaddeedii iyo sharafkeedii yaa ku kordhayo yacnii dadaalkan hadda ay bixisa markii caalamku u galo waxaa la mid ah jaamacadda alqima oo iyaduna martigelisay hooygii ee lagu dhigay iyada laftirkeeda sumcad iyo sharaf yay u tahay magaalada lagu dhigana saasoo kaleeta waxay u tahay sumcad iyo sharaf magaalada jilib jaamacadda alqimba idaacadda alfurqaan sidoo kale waaliga ayaa aad u dhiirigeliyey wax akhriska isagoo soo qaatay tusaalooyin dhan kasta ah barnaamijkan waxqoridda iyo wax akhrinta dadku wakhtigooda inay ka faa'iidaystaan abwaanadii inaga horreeyana in badan iyo inoo dardaarmeen inaan wakhtigeena ka faa'iidsano abwaan hadraawi oo suugaanta sirta nolosha kaga hadlayay hadalladiisii waxaa ku jirta beej yar aan ka soo qaadanayaa wuxuu yidhi marka aada sunuud hayso waxa suuq mug weyn yaalla hala simin kitaab wey yacni sunuud markaad haysaa iyo suuqa weyn wax yaalla kitaab hala simin yacni kitaabkaa qiimo badan abwaanku wuxuu ina tusinayaa hal kitaab inuu ka qiimo badan yahay lacag iyo wax suuq yaalla sidoo kale abwaankii gaariya oo aad garanaysaan yaa isaguna wuxuu lahaa haddaan guga kuu kordhaya gabow mooyee ku tarin garaad iyo waayo aragnimo ilaan wax ma dhaantid geed munaasabadda maamuuska tartanka akhriska dhiganayaasha ayaa ugu dambayntii ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa